أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugula socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leennahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo caawa aan idinkugu heenno qodobo ay ka mid yihiin maxaan ka ognahay maleeshiyaadka calooshood u shaqaystayaasha ah ee turkigu uu tababaray ee uu isku dhiibay madaxweynaha gobolkiisi uu sii dhacayo ee dalka maali diyaaradaha dowladda riddada ee bakistan oo duqeymo arxandarra ah oo dad ay ku dhinteen ka fuliyey dalka ay dariska yihiin ee afghanistaan wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose oo farbiyood weyn ka bixisay deegaan hoos taga degmada kamsuuma si ay dadka beeraha ugu waraabsadaan kadib markii uu qaaliyoobay sicirka shidaalka barnaamijka ayaad ku maqli doontaan kanaalka wararka ee kataa'ib al ikhbaariyah oo baahiyey qaybtii afaraad muuqaalada lagu soo bandhigayo waxqabadka guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta waxaan idiin haynaa muuqaalkaas oo aan maqal idinkugu bedelnay iyo qaybtii saddexaad warbixinadii aan ugu magac darnay soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay ee wilaayaadka islaamiga ah ee gobollada dhexe qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka
أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا waa habeennimo arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay labiyo tobanka bisha koob iyo tobnaad sannadka kun afar boqol afartan iyo toddobo hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faah-faahsan maxaan ka ognahay maleeshiyaadka calooshood u shaqaystayaasha ah ee turkigu uu tababaray ee uu isku dhiibay madaxweynaha gobolkiisa uu sii dhacayo ee dalka maali qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaabo xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada beledweyne ee hiiraan qaraxan ayaa lala eegtay isbaaro maleeshiyaadka ridada ah u tiilay gudaha magaaladaasi waxaana ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda bakistan oo duqeymo ay dad ku dishay ka fulisay dalka afghanistan ciidamada xukuumadda islaamabaad ayaa mar kale fuliyey weerar bareer ah oo lagu gumaaday dad shacab ah kuwaasoo kasoo jeeda dalka muslimka ah ee afghanistan sida ay sheegayaan wararka ciidamada bakistan ayaa dalka kusoo qaaday weerar isugu jira duqeymo madaafiic ah iyo gantaallo culus kuwaas oo lagu garaacay xaafado ay degganaayeen dad birimageed ah afhayeen ku-xigeenka imaarada islaamiga ah ee afghanistan oo lagu magacaabo xamdullah fitra ayaa sheegay in afar qof ay ku dhinteen toddobaatan kalena ay ku dhaawacmeen weerar madaafiic iyo gantaallo ah oo ay bakistan ku qaaday afghanistan maalintii shalay oo isniin ahayd sidoo kale war ka soo baxay dowladda bakistan ayaa iska baryeelay duqeymaha lagu soo eedeeyey inay ku garaacday dad shacab afghaniyiin ah iyadoona tilmaantay in weerarkaasi uu yahay mid been abuur ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa nusratul islaam oo dhegta dhiiga u dartay sarkaal ka tirsan ciidanka maalihi ciidamo ka tirsan mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa howlgal qorshaysan oo ay ka fuliyeen gobolka timbuktu ku khaarijiyey sarkaal sare oo ka tirsan murtadiinta maali bayaan ka soo baxay mujaahidiinta jamaacada ayaa lagu sheegay in dabagal iyo xuuraan dheer oo lagu sameeyey sarkaalkan ay ugu dambeyn ciidamada mujaahidiintu u suura gashay inay dhegta dhiiga u daraan isaga iyo waardiyihiisa gaarka ah howlgalka lagu dilay sarkaalkan oo darajadiisu ahayd kabtan ayaa si gaar ah uga dhacay magaalada gondam ee gobolka timbuktu waxayna mujaahidiintu faafiyeen sawirka sarkaalka dhegta dhiiga loo daray weerarka gaarka ah ayaa dhacay isniintii shalay waana mid ka mid ah howlgallada gaarka ah ee ay ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ku ugaarsanayaan saraakiisha hoggaanka u haysa ciidanka dowladaha dabadhilifyada ah ee ka jira galbeedka afrika waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maxaan ka ognahay ciidanka turkiga ee uu magan galay madaxweynaha maali iyadoo ilaa iyo hadda aan si rasmi ah loo xaqiijin goobta ama geeri iyo nolol mid uu ku sugan yahay madaxweynaha maali asimi guweyta ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya in uu isku qarinayo saldhig ciidan oo ay gacanta ku hayso shirkad amni oo turkish ah asimi guweyta ayay xogtu tilmaantay inuu si dirqi ah uga badbaaday weerar jihaadiyiinta nusratul islaam walmuslimiin ay sabtidii ku beegsadeen taliska kaati oo ahayd xarunta uu isaga laftiisa ku shaqeeyo kaas oo ku yaal duleedka caasimadda bomako ilo maxalli ah oo uu soo xigtay wargeyska asharqul awsad ayaa xaqiijiyeen cutubyo ka tirsan ciidamada turkiga ee hoos taga shirkad turkish ah oo lagu magacaabo saadaad ay haatan waardigeynayaan madaxweyne asimi guweyta haddaba waxaa saacadihii lasoo dhaafay si weyn la isku weydiiyey shirkaddan amni ee turkishka ah iyo waxa ay ka qabato deegaanadaasi ilawareeddi uu soo xigtay wargeyska sharqul awsad ayaa sheegaya inay jiraan heshiisyo ay shirkaddani kula jirto maamulka dabadhilifka maali heshiisyadan oo dhammaantood salka ku haya la dagaalanka jihaadiyiinta ayaa la sheegay inay ka mid yihiin sidii ay maamulka milatariga maali uga caawin lahayd helista diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo tiknolojiyadda dagaalka ee casriga ah shirkadda saadaad oo labada kun labaiyo tobankii uu asaasay taliyihii hore ee milatariga turkiga oo aad ugu dhow rajab tayib erdogan ayaa la sheegay in sidoo kale muddo sannadaha ay ku mashquulsanayd tababarka iyo diyaarinta ilaalada gaarka ah ee madaxweyne guweyta sida xogtu ay tilmaamayso shirkaddan waxa uu turkigu ugu talagalay in uu kaga hortago dhaqdhaqaaqyada jihaadiga ah ee ka jira saaxilka waxaana wargeyskan xusay in qaar ka mid ah khubarada iyo mucaaradka turkiga ay ugu yeeraan fagnarta turkiga waxa uu carabaabay wargeysku in muddooyinkan dambe oo dhan ay jireen warar si isdabajoog ah ay warbaahinta u tabinaysay kuwaasoo ka hadlayay kulug lahaanshiyaha shirkaddan murtasaqada ah ee dagaalada ka dhanka ah jihaadiyiinta ee ka socda dhulka maali iyo niger mar ay bayaan soo saartay shirkaddu waxay beenisay wararkaasi oo warbaahinta faransiisku ay si gaar ah u bahaysay balse waxay xaqiijisay in howlgallada ay ka wado dalalka saaxilka ay ku kooban yihiin tababar la talin iyo dhinaca saadka oo keliya asharqul awsad waxaa kale oo uu ka shanqariyey in aanu jirin wax xaqiijin rasmi ah oo ka soo baxay dowladda maali ama turkiga oo ku saabsan doorka shirkadda turkiga ee sugidda shakhsiyaadka milatariga ama siyaasadda ee dalka maali cabdiwaab xubintiina caawo waa inagaynta الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa farbiyood weyn ka bixisay deegaan hoostaga degmada kamsuuma si ay dadka beeraha ugu waraabsadaan kadib markii uu qaaliyoobay sicirka shidaalka wilaayada jubbada hoose ayaa farweyn ka bixisay webiga jubba halka uu ka maro deegaanka makalaangow ee duleedka degmada kamsuuma si dadka muslimiinta ah ay beeraha ugu waraabsadaan islamarkaana ay uga maarmaan isticmaalka matoorka maadaama uu sicir barar ku yimid qiimaha lagu kala iibsado shidaalka fartan ayaa la bixiyey ugu yaraan toddoba kilomitir dadka qaarna waxay ii sheegeen toban kilomitir waxaana aan booqday iyadoo ay shaqadu bilow tahay dadka deegaanka makalaangow waxay si weyn ula dhacsan yihiin bixinta fartaasi taas oo ay uga maarmi doonaan isticmaalka matoorka dhaqaalihii ay ku bixin jireenna uu baaqi kusii ahaan doono jeebkooda haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadka deegaanka makalaangow oo goobta shaqada soo buuxdhaafiyey bismillaah alxamdulilah salaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaabihi wasaliim ajmaciin maanta alxamdulilaahi rabbilcaalamiin farxadda mid la soo qiyaasi karo ma aha far baa walaayada noo qodaysaa fartaas oo munaafacaad badan leh alxamdulillah ilaahay baa ku mahadsan waxaan soo marnay dhibyo fara badan oo matoorar wax lagu waraabinayo maanta waxaan taagannahay matoorarka in laga maarmo far baa aan walaayada noo qoday ilaahay ka sokow walaayada imanbaa ku mahadsan garab allah siyo gaaladna allah jebiyo maanta waxaan leenahay maalin nooga fiican ma jirto waraabkii iyo shidaalka macdaama shidaalka uu qaaliyoobay aan la gadan karin dad masaakiin baa jiro aan shidaalka aan gadan karin waad og tihiin balkii oo lagu tabcay waraabkii aa maanta hoolahay nooga noolaadeen haddii wax aad waraabka labaan lahay dhib bay ahayd hadda wax lama waraabin karo sababtoo ah shidaalkii aa qaaliyoobay taas marka caawadeeda waxay nuu kalliftay in walaayada ku soo codsano far fartaas oo ah beeraha inay noo waraabiso oo dhaxalgal ah farti waa naloo qoday alxamdulilah maanta farxadda mid lasoo qiyaasi karo ma ahan middaan iyo mid kabeenba waa rajaysannahay ilaahay midka sii weynna ilaahana siiyo walaayadii maanta na siisayna ilaahay guula siiyo ilaahay guula siiyo gaaladna allaha jebiyo fartaan ma far cusub oo hadda la bilaabayba mise waa far hore u shaqayn jirta oo un la dayactirayo fartu far cusub wey hadda oo la bilaabay waana waxaan u garanay inay beeraha kuli waraabin karto faraha hore way ka duwan tahay tan waxaa weeye iyadaa kor jirto dhulkiyaa hooseeyo taas aawadeeda maanta u dooranay inta inaan loo qodo taas baan rajaysannaha hadda walaayadana aan nala garab gashay hadda oo noo qodi haysa makiina baa naloo soo diray waa diyaar hadda waayahay farta hadda gacantaa lagu hayaa oo shaqadii way ku socotaa oo cagaftii waa taa aan maqleenoo qaylinaysaoo nala joogta fartaan magac ma u bixiseen mise hadda kadib unbaa magaceeda la bixin doonaa farta magaceeda walaal waa baxsan tahay farta waxaa la yidhahdaa farta kawuusi kawuusi baa la yidhaahdaa far kawuusi weligaadaa la dhihi jiray meel kalay nooga baxsanaan jirtay laakiin inta ma ahayn meeshan meel oo ka wanaagsan ma ahayn laakiin meeshan waa wanaagsan tahay markii saas oo makiinad yaambad u dhigtayba magaca loo bixiyay farta kawuusi baa la yidhaahdaa haa magaceedu waa baxsan yahay waa saas fartaan markii oo saas loo furo waxay gaaraysaa ilaa xeer toban kilomitir iyo wax ka badan waxaana lagu tabcayaa sida dalaga kala duwan sida geleyda sisinta yaanyada bocorka digirta kulli waxa dalag ah kulli waa lagu beeranaya waa saas darteedaa loo furaya bismillaahi raxmaani raxiim magaceyga maxamed cumar aadan maanta howlgal jira oo wilaayad hajo ka socotee far la bixiyo maasha allah fartaan oona dadka cawaaraha ka badadeenna magaalada makalaangu way fartan la bixiyo maylan bixiyo ina nidaamka biyo ilaahay sheeno ina ka cawaar baho dartiya lan bixiyo fartaan waxaa loogu talagalay in lagu taageero dadka aan matoorka shidan karin ee webiga aan biyo kala soo bixi karin soo maaha haa dad jireba oo shidaal baxangadid karan sida utaqaad ani oo gale shidaal hadda may maro haddaa wixii ahay ahay hadda may maro laba dollar ku dhowi hadda dad baan awood karaana jiraa wilaayada sadhati marka farbax sida oona haddiiba biyo yar hata ku siinbaxo maasha allah wilaayadka maxadsinta ilaahay ka maxadsan yaha wilaayadka maxadsinta maadaama shidaalka uu qaaliyoobay oo shidaal aydan iibsan karin marka hadda fartaana laydiin qoday si aad beeraha ugu waraabsataan bilaa matoor dab'an inna uno matoor warjaba ilaahay ninkareo hunje lan bixiyo wilaayadna fikiradana ilaahay le wilaayada lata wabillaahi towfiiq ka waran idinka hadda ma u diyaarsantihiin inaad beerihiinna si fiican u falataan maadaama guga hadda bilow uu yahay sida ilaahay subxaana wa tacaala laga rajaynayo dabcan inaa cuno oo barakac iyo wax aan galne oona beerahayno falino sii sharaf iyo nidaam ilaahayda un hogaansino ilaahay hogaansino walaayada hogaansino oo beerahayno falino sidaas aawadiye lan bixiyo fartan wabilaahi towfiiq faa'iido intee la-eg ayay fartan tuulooyinkan ilaa toddobada kilomitir ee fartan gaarayso ayay ku soo kordhin kartaa
caabitaan fartaan ilaa maykarajeewana ilaa iyo koban ina iya ii waraabito markiiba biyo zaa'id intii kale haddii biyo yarya nawaahigii mashuunguladii ilaa xallahan miiqa buulsaaqa ilaa xallahan magalaangu waraabi karta laakiin markii biyaha zaa'id ah ilaa iyo koban waraabi karta insha allah
jubbada hoose khaasatan degmada kansuuma waxaa noo samaysay meel annaga beeraha aan ku abi karno oo far lanoo bixiyey maasha allah ilaahay ku macadsan kabacdi walaadaha ka macadsan waxaan leenahay far oo annaga aan ku nafsanayna baa lanoo bixiyey maasha allah jasaqallahu khayran wilaayada kamsuuma khayr allaha siiyo haa dadkii masaakiinta dabcan macnaha nin walba uusan awoodi karin inuu beertiisa ma aragtaa oo oo waraabsan karin oo awood aan u leexan shidaal inuu soo gato waxbay u qaban kartaa webiga haddii ilaaha noo soo buxiyo meel walba ilaa iyo ma aragtaa ka bilow beeraha murjaan dirir sasantacuunow raarimow coda ilaa mashuungulada ilaa iyo koban inay geysa baa laga yaabaa maasha allah alxamdulilah far fiican baa lanoo bixiyey khayr allahna siiyo shaqadan hadda ee cagafta waddo ee farta la idinkugu qodaya meeqa maalin ayay halkan ka socotay
shaqadan intii maalin ay ku kooban tahay hadda shaakiyaan bilownay kuley intii maalin oo ku soobkoomi doonto laba maalin ha noqoto saddex maalin ha noqoto kuleyba waan arki doonaa laakiin hadda shaqada way noo socotaa wilaayadana way noo fasaxday maasha allah alxamdulilahi rabbi العaalamiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ربي مستعين على أمور الدنيا والدين إن شاء الله تعالى أنا عبد القادر قاسم عامرة oo joogo odayaashay ka mid yihiin oo tuulada makalaangow joogo maanti maanta shucuurtaana wax la koobi kara ma aha maanta saan u taagannahay maanta walaayada islaamka iyo jubbada hoose mashruuc waxaa nagu qabsatay far ayaa noo bixisay hadduu far oo layaab badan oo ebedel ebed intaan annaga aan noolnahay intii faraciga aan ku dhalnay ay nool yihiin oo ilaahay adduunka oo intaanan ka qaadanin oo far aan ku cuni doono oo ilmihii caqabad dambe aan ku heli karno ayaa noo samaysay marka hadduu ilaahayno alcawl waa nimcatulislaam waaliimaan marka insha allah wilaayadii aaday ugu maxadsan tahay marka juhjigaas markaan codsanay raggii noosoo noo soo gadoomeynaya cawaal waxaan ugu rajaynaynaa hadduu ilaahay idmo insha allahu tacaala jannatul fardowsa la'la waxaana rabnaa hadduu ilaahay idmo in maanta islaamka mashrab iyo maqrabna in ilaahay inuu gacantooda gaarsiiyo sida mashruucana noo furay wiilkasta inaan ku fulino ayaan jecelnay hadduu ilaahay idmo nidaamkaas iyo guul iyo gobolnimo iyo islaamnimaan u soo hoyanayna hadduu ilaahay idmo fartaan hadda la idiin qoday haddaad tihiin tuulada makalaangow ee dabcan beeraha ayaad ku waraabsanaysaan wax lacagoo laydinka qaaday marka insha allah hadduu ilaahay idmo haddii wax lacag nagaga qaada ma jirto hadduu ilaahay idmo katarbiish waana loo keenay waxaan yidhi baxsadaa la yiray hadduu ilaahay idmo taasna bixinteedana waxaan ku rajaysan in wilaaya naga bixisaan aan u rajaysanna hadduu ilaahay idmo insha allah taas waay marka hadduu ilaahay ha insha allah baahida inay noo dabooli karta ayaan rajaysannahay boqolka shagaashan hadduu ilaahay idmo الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan waxaad ku soo dhowaataan qaybtii saddexaad warbixinadii aan ugu magac darnay soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay ee wilaayaadka islaamiga ah ee gobolada dhexe cabdulqaadir maxamed rabbaani ayaa warbixinadan inoo soo diyaariyey oo kal hore halkaasi safar ku tegey natiijooyin wax ku ool ah iyo waxqabad la taaban karo ayay bulshooyinka kusoo kordhiyeen wilaayaadka afarta ah ee lagu soo qaaday duulaankii diinla dirirka ahaa kuwaasoo ujeedkoodu ahaa in bulshada muslimiinta ku dhaqan wilaayaadkaas laga fasaadiyo diinkooda degmada boqa qable ee wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaa hadda ka jira horumaro la taaban karo waxaana ka mid a dhismooyinka ganacsiga oo la horumariyey iyo dabaqyo laga dhisayo magaalada markii ugu horreysay waxaan socod ku soo maray suuqa magaalada waxaana igu wehelinayay mid ka mida nabadoonnada deegaanka oo lagu magacaabo nabadoon ibraahim nuux maxamed oo ku magac dheer qooley waxaynu u dhaqaaqnay gudaha suuqa si aan u soo marno una soo ogaano horsocodka ganacsiga ee halkaas ka jira alxamdulilah waxaa ka mid a goobaha xamlada intay socota ilaahay subxaana watacaala noo suurtageliyey in maaragtay ay suuqa ku soo kordhaan ama magaalada ay ku soo kordhaan suuqan weyn ee alaqsa ee ka kooban intaasoo maaragtay goobood suuqaas ayaa ka mid ah meelo badan ayaa la soo kordhiya la dhihi karaa insha allahu tacaala hadda waxaan barta kaga maraynaa suuqa weyn ee alaqsa gudihiisa oo maaragtay magaalada ku soo kordhay bilicda magaalada waxaa ku soo kordhay waa suuqa weyn ee qudaarta macnaha bacdilaha waa qaybta kale miya waa imaanaya waa imaanaysaa Wax walbaa ka helaya.
wax walbaa ka helaysaa macnaha waa suuqa ugu weyn ee walaayada islaamiga gobolka hiiraan ee gaaraan degmada bu'a qable ay ku soo kordhisay intii ay xamlada socoto waxyaabaha ilaahay noo suurtageliyey waxaa ka mid ah een, xambad oo nagu socoto ayaan dhisinay hoolkan intaa la eg halkan waa qol qof baa iskale macnaha markii hore banaanka ayay fadhiyeen iyo hadda siday u kala tahay farqiga u dhexeeya qaybtan waa qaybtii kawaanka waa ujeedaa waxyaabaha hadda ku soo kordhaya ay ka mid tahay bilicda magaalada oo aad iyo aad ugu soo kordhay waa kana qaybtan waxaa iskale geela geela ayaa iskale geela baa u xiran yahay qaybtan macaamiisha hilibka laga siinaa halkaas baa soo istaagaysaa neef halkaas baa qofka ku jiraa sida nadaafadda loo ilaaliya waa ujeedaa wax banaanka
laakiin maam waxaan ku weydiinayaa maadaama een, sandaqadan adiga ee gaar kuu tahay xoogaa nooliga ka waran sidee looga helaa weliga si fiican maasha allah annagoo ku ladanahay meeshaan alxamdulilaah ilaahayaa nooga gargaarin nimcaan ku qabnaa waan ku raysanay ilaahay mahadiis bannaankaan joogi jirnay oo raxda ilaahaa nooga gargaaray hadda waa meel ni- oo hawo lahoo istariix oo nimcahan ku jirnaa maanta farqiga u dhexeeya ka waran ee, intaan la dhisin iyo maanta oo la dhisin farqiga u dhexeeya aad iyo aad farqi weyn aa u dhexeeya midda hore aan ku jirnay dameeraha alaabta naga daadinayay qashinkaa nagu soo bidayay ma aragtay wax walbaa noo imaanaya hadda alxamdulilaahiye wax walbaa noo nadaafad waa noo ilaashan yihiin waa noo naftiin nin oo shaqaale ah joogo oo hagaajiyo oo titiro oo nadiifiyo oo ma aragtay isagana shaayar la siiyo dhulku waa noo wanaagsanya meeshaan walaayad khayr allah siiyo meel walba joogtaba gacanteeda kor allah yeelan leenahay adi maadama maxaa iibisaa aniga hilib iyo khudaar haye iyo kasii yaroo bagaasha ay saaran meesha inta baa isku haysaa intaba isku hayahaa injineerka dabaqa dhisaya oo aan la sheekaystay ayaa iiga warbixiyey farsamooyinka ku cusub deegaanka ee ku soo kordhaya iyo ganacsatada hamiga ay u hayaan in ay maalgashadaan dhulkooda ganacsigu deegaan korna deegaan waa korna deegaan waa asku soo bixina gada gudana iska gala korna isfooda banaan kasta mu soo baxay soo furanaha dhulka laakiin waa yar yamaho oo dabaqan laga dhisa Eh, lix mitir hadday hesho oo saan afar u ah haa afar beana laga dhigaa shaqadan adi meeqasana ku jirta inta ardayda booqata toddobaatan iyo labadii toddobaatan iyo labadii aan bilaabay maanta.
kun sagaal boqol toddobaatan iyo labadi haa intaanaan ku dhex jiraa ilaa dekedda hadda oo ay dowladda isticmaalaysa maraakiibta wax baan ka duugay qaybada fogow weli waxaan leeyahay tiknifikashin weyn aan leeyahay kan jaamacadda ka soo baxay iyo kan duruus ka soo baxay horteeda ay ka tagaan dhulka injineer waxaan ku weydiinaya farsamadan magaalada hadda may ku cusub tahay mise way jir jirtay Aadan, fadli rabbi waa taga tana ugu horeyso dabaq waa kana kan kalena waa kaas ganacsatada deegaanka ka war markay waa kuwa weeye wax wax dhisu hayaaba ganacsatadaaba markii ay arkeen ka war maxay dhaheen Waa- waa- waa ku faraxsan yihiin mid kastana waxa uu waa furaya inuu wax dhiso hadda marka dabaqan dhiirigelin ma u noqday ganacsatada waa uu noqotay waa- waa kaas hadda dabaq hool weyn aba dhisay mid kalaa laga bilaabi rabaa xagga dhexdaa mid kalaa laga bilaabi rabaa intaas oo dhan injineerkooda waa adiga aniga waa jideedkooda magaalada waa mid meel kasta kobac ka samaynaysa haddii aan u weecanno dhanka iyo waxbarashada wixii ka dambeeyey labadii sanee lasoo dhaafay ee duulaanka salibiga ah allah uu fashiliyey waxay wilaayada islaamiga ee hiiraan ay dardar gelisay qaybaha waxbarashada waxaa lasoo kordhiyey madaaris badan oo wax lagu barto kuwaas oo ay xaadiraan caruur iyo ciroole intuba xilli subaxnimo khamiis ahayd ayaan booqasho ku tegay machadka ibnu taymiya ee ay wax ku bartaan caruurta yaryar ee dhallaanka soo koraya kuwaasoo maalmaha khamiista iyo jimcaha machadka ku diyaariya duruus u badan asaasiyaadka diinta islaamka halka maalmaha kale ee caruurtan wax ka bartaan madaarista qur-aanka kariimka haddaba ila soco dhegaystow waxaan booqday machadka xilli ay duruusta ka socotay alcawratu cawradani halkaana wuxuu sheekh ka tacriifinayaa maxaa cawro la yidhahdaa wuxuu yihi cawratu rajuli ninka cawradiisa maa beyna asurati warukbati inta udhexaysa waa waa xudunta iyo jilbaha inta udhexaysa aa ninka cawro u ah wa cawratu lmar'ati alxura gabadha xurada ah cawradeedane jamiicu badanihaa jirkeeda dhammaantii waay ila alwajha wejiga mooyaane walkafayni iyo labada calcal mooyaane fasalkan waa qaybta gabdhaha maadada fiqhiga ayay xilligan qaadanayaan kadib ardayda ayaa waxaan su-aalay fahamka ay kala dhexbaxeen sharaxa macalinka magacayga waa raaqiya cabdiraxmaan dayib waxaan ka mid ahay ardayda dhigata machad ibnu teymiya alcawra alcawra haddaan fasiro macnaheedu waxaa waaye cawratu rajuli beyna surati warugbati ninka cawradiisa waa ka bilaawata beyna surati warugbati cawrada mar'atilxurane jamiicu badaniha ila alwajhi walkafeyn waxay qarinaysaa jirkeeda dham way qarinaysaa ilaa wejhi iyo calaacashi mooyaane labada calaalood mooyaane
sidoo kale waxaan booqday madarasada tacliimiga ah ee alhijra oo wilaayada islaamiga ee hiiraan ay ka hirgelisay degmada bug aqable idaacadda islaamiga al'andulus oo kormeer ku soo martay maxadkaas ayaa waxa ay la soo kulantay qaar ka mida gabdhaha wax ka barta dugsiga maamulayaashooda iyo macalimiintooda weliba xilligan booqanaya waxay ahayd xilli ay qaataan muxaadaro waxaana soo jeedinaya mid ka mid ah mucalimiinta madarasada salaatu duxa afar ragcadood iidan sidoo kale fadli gaara maaragtay waxaway ay leedahay afar ragcadood ninkii waxaway salaad duxa salaatu duxa ninkii waxaway afar ragcadood tukadayay jannada ayuu ilaahay subxaana watacaala guriga ugu dhisaya afartana isku dara mase labana maraan tukana labana mar waa xiri waa xiriirin kartaa haddaad rabto ha waa waa is- waa isku dari kartaa iyadoo wax atixiyaad uusan u dhexeynin haddaad rabtana waa kala goyn kartaa oo atixiyaad u dhexaysiin kartaa
ardayd ka mid a ardayda ayaa inoo soo jeedinaysa ama inoo tafsiirinaysa qaar ka mid a aayadaha qur-aanka kariimka wajacalnaa miyaa idinka yeerin sira- siraajan aftiin wahaajan ifayo waanzalnaa miyaa idinka soo dejin minal mucsiraati daruuraha xaggooda maa an biyo thajaajan shubmaayo linuqrij shaan ooga soo saarna bihi biyaha xabban xabad wanabaatan iyo coos madaaq wajannaatin beero alfaafan isdhex gelgishan magaalada waxaa ka furan oo ku yaala machadka qurduba oo ay dhigtaan arday fara badan kuwaasoo heerar kala duwan leh الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن dhammaan howlaha socda iyo xasiloonida amniga waxaa hormud u ah nabadda iyo islaamnimada raayada towxiidka hoosteeda iyadoo geesiyaasha towxiidka ay naf iyo maalba ku bixinayaan hirgelinta ku dhaqanka shareecada islaamka faridda macruufka iyo reebidda munkarka
الله أكبر الله أكبر
maktabulxisba ayaa qaadanaya dowrkiisa wax ku oolka ah waxay roondo si joogtaha ugu sameeyaan magaalada suuqyada iyo xaafadaha xilliyada salaada waxay ciidanka awaamiir ku bixiyaan in ganacsatada ay albaabada u soo laabaan goobahooda ganacsiga waqtiyada salaada ee allah ummadda uu u yeerayo
وعليكم السلام يا اخونا
sidoo kale walaalaha waxay ganacsatada ka wacyigeliyaan ganacsigooda xalaasha iyo xaaraanta waxay sidoo kale bixiyaan muxaadaraad ay siiyaan dadka reebaadiyaha ama xoolo dhaqatada mararka ay u soo arooraan ceelasha biyaha xataa jimcooyinka qaar masaajidda jaamica waxaa khudbadaha ka aqriya qaar ka mida ducaadda ciidanka xisbada ee mujaahidiinta iyaga oo dadka muslimiinta kala hadlaya reebidda waxyaabaha xunxun iyo farista macruuf الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka kanaalka wararka ee kataib al ikhbaariyah ayaa baahiyey qeybtii afraad muuqaalo lagu soo bandhigayo waxqabadka guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta waxaana markan muuqaalka lagu soo bandhigayaa gurmad la gaarsiiyey deegaano hoos yimaada magaalada baraawe haddaba ku soo dhowaada muuqaalkaas oo aan maqal idinkugu beddelnay
waxaan nahay guddigii guddigii abaaraha ee xarakatu shabaal mujaahidiin soo dirsatay gaar ahaan nuquubadii gobolka shabeellada hoose oo ay ka mid yihiin guddiga ayaan nahay maalmahan oo dhan waxaan wadnay biyo dhaamis iyo badar qaybin ay noo soo xil saartay xarakatu shabaal mujaahidiin gaar ahaan wilaayadeedii shabeellada hoose oo u diyaar garooday ummaddeeda inay samata bixiso arrintaa ayaan ku guda jirnay maanta waxaan u fadhinnaa badar qaybin haddii aan nahay guddigii abaaraha ee wilaayada shabeellada hoose waxaanu qaybinaynay siddeed goobood ayaanu ka bixinnay badarka degmo ahaan waxaa laga bixiyey shan degmo sidoo kale biyahana waxaa laga bixiyey meelo fara badan tiradiisi intaan bixinnay kun iyo afar boqol iyo lixdan qoys ayaa ka qayb qaadatay oo badarkaa loo qeybiyey mar waxaan leenahay jazaakum allahu khayra
magacay waa umca cisho oo joogta deegaanka kuuya barow wilaayada gurmadka islaamka ayaa waxaa noo qiibiyeen hur bariis saliid islaamka guul allaha siiyo islaamka allaha ciseeyo maanta waxaan ku fadhinaa dhiigooda iyo dhacaankooda khayraanu rajaynaynaa insha allah guul ilaahayasi garabkooda allah gal gaaladan allah jebi
waxaan taagannahay tuulada gaduudi oo hoos tagta degmada baraawe waxaanu u joognaa in aan dadkii abaarta saamaysay raashin aan u qaybinno raashinkaas oo ka kooban haaf bura haaf bariisa haaf sokora laba kiilo timira iyo laba saddex loo saliida raashinkaas waxaa ka faa'iidaysanaya laba boqol iyo konton qoys ayaa ka faa'iidaysanaysa usugeyn raashinka la bixiyey waa kun iyo laba boqol iyo afartan qoys fari kama qodna faanoole dadka baahidoodana intaan ma kaafinayso guddiga gurmadka abaaraha xarakatu shabaal mujaahidiin weli wuu wadaa maalin walba meel unbaa laga sii dhiibi doonaa biyo dhaamintiina way socotaa walaayaadkao dhan ay ka socotaa maadaama waddanka abaarta ay saamaysay meelo badana biyo dhaamin ka socota oo degmadan baraaw ay ka mid tahay barnaamijkaasna guddiga gurmadka abaaraha ee xarakatu shabaal mujaahidiin wuxuu qaatay inuu dadkiisa samata bixiyo haddii ilaaha yidhaahdo ilaa aaran laga gaaro raashin bixinta iyo biyo qaybintaba waa socon doontaa biidn illaahi albaari waxaan halkan baaq uga dirayaa dadka muxsiniinta walaalaha ah ama dalka ha joogaan ama dibadda ha joogaan walaalihiinna maanta gacan ay idinka baahan yihiin gacantiin inay soo gaartay u baahan yihiin waa u jeedaan sida nadiifkaa loo bixinaayo wixii aad soo dhiibteen guddiga gurmadka abaaraha ku soo hagaajiya gacan aamin ah ay idiin soo gashay dadkana sidaanaa loo gaarsiin doonaa insha allah
bismillaah magacay waa cabdiqaadir sayid cali deegaanka guduudiyaan joogaa waxaa qaadanay raashin oo sankor iyo bariis iskugu jira iyo saliid waan kusoo dhaweynayaa walaayada islaamka oo shabeellaha hoos waa ku mahadsantahay inay ilaahay kor ka dhigo bismillahi raxmaani raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sala allahu calayhi wasalam anigu waa maxamed xasan maxamed oo ka imaada kuwii barrow waxaan joognaa laanta guduudiye maanta meeshan waxaa lagu dhiibay raashin oo na soo gaarsiiya guddiga abaaraha ka kooban bariis sokor saliid tamir mujaahidiinta aad bay umahadsan yihiin gaalada ilaahay ajabiye muslimiintana ciziye sharaf allah u yeero walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmuminiin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun
waxaan joognaa maanta ilow kaaliya anagoo joogna guddiga abaarahana soo gaaray waxay noo keeneen bariis sokor bur saliid walaayada islaamkana kor allah ka dhigay gaaladan allah jebiyo alxamdulilah ilaahay falaakaas meenana siisay raashow wilaayada islaamkana siistay waa soo mahadnaqna alxamdulilah alxamdulilah tuma alxamdulilah wilaayada islaamka kor allah guwaala gaalada allah jabas gaalkii gaala jareenkii wadi ilaahay ha jabas muslimiin gacantoo kor allah guwaala alxamdulilah kama alxamdulilah
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa aad ku soo dhegaysateen qodobo xiise badan waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtogeliyey inaan idiin soo gudbinno barnaamijkan idinkuna aad sisan ku dhegaysataan inta aan barnaamij midka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fii amaaniillah
إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا